bismi اllahi الرحmaan الرaxiim alxamdu lilah rab اlcaalamiin wsalaatu wasalaamu calىa rasuuli اllahi mxamedi wclى aalihi waasxaabihi waman saara calaa hadyihi watabaca sunatahu ilaa ywm اddiin ama bacdu ayuha اlkhwa aniga jaanibkii ugu aadan wuxuu ahaa ayaan malaynaa ataxdiiru min altafaruqi wاlاkhtilaaf intii sii badnaana sheekh cukaasho ayaaba ka hadlay waana iska garan karay mar haddii jawaanibtaas macni ah laga hadlaayo inay mutashacib tahay oo qof soo darfagoyn karaa uu yar yahay maxaa yeelay masaa-ishaasu haddii ay tahay jamaacada haddii ay tahay mafhuumka jamaacada in laga hadlo iyo haddii ay tahay in tafaruqa laga hadlaahu labaduba waxay u baahan yihiin jalasaad aada u fara badan hal jalso waxaan u malaynaa inaan lagu soo koobi karin masalada la yidhaha tafaruqa waxaa asal u ah aayaad fara badan oo aada garanaysaan oo ilaahi subxaanahu watacaala uu ku leeyahay waactasimuu bixabli illaahi jamiican walaa tafaraquu iyo aayaddii kale oo iyaduna ahayd walaa tanaasacuu fatafshaluu watadhaba riixukum sheekhu wuu sheegay in jamaacada muslimiinta la laasimo jamaacada shareecadu ay amartay in la laasimana in ay labo noqonayso sheikhu wuu sheegay haddaba jamaacada muslimiintaahu maanta xagee ku nooshahay tafsiilka noocaasa in la bixiyo oo dhallinyaradu waaqica ay si fiican u fahmaan waa daruuri jamaacada muslimiintaah maanta ma joogtaa horta oo ma taagan tahay hal hiya qaa'ima jaanibkaas waa jaanib muhima inaan ka hadalnaado jamaacada muslimiintaahu maanta waa qaa'im xaggee taagan tahay oy qaa'imad ku tahay waxay qaa'imad ku tahay fii kulli dowlatin islaamiya dowlad walba oo muslima xaakimka ka taagan oo ka taliya iyo mujtamaca ku hoos nool ayaa waxaa la yidhaha jamaacada muslimiintaah asalku wuxuu yahay in jamaacada muslimiintaahu ay mid ahaato hal xaakimna ay yeelato hal shacabna ay ahaato laakiin min zamaan waana tafsiilin doonaaye ayaa waxaa yimid dhulkii muslimiintaha inuu waasic noqday in ay dadkii muslimiinta ahaa yeeshaan wilaayaad iyo xukaan fara badan inay yeeshaan iyo madax talisa madaxdaas talisa iyo shucuubta muslimiinta oo ku hoos nool dowlad walba oo muslima waxaa ku hoos nool shacab shacabkaas muslimkaa oo meeshaas jooga oo xaakimka muslimkaa uu ka taliyo ayaa waxay tahay jamaacadii muslimiinta waana bayaaninaynaa jamaaca muslimiina marka macnaha fii kulli dowla islaamiya ayaa niriye dowlad islaamiya maxaa la yidhaahdaa taas ayaa waxay u baahanta marka inaan tacriifino dowla islaamiya shardi shuruudda looga baahan yahay dowlad muslima ama waa diyaar muslimiin marka meeshaanu la leeyahay maxaa u shardiya culummadu laba shardi ayay sheegaan shardiga koowaad wuxuu yahay waa in ay ahaato dadka muslimiinta diyaartaasu inay gacanta dadka muslimiinta ku jirto xataa dadka ku hoos nool diyaartaas ama magaaladaas dadka ku noolo muslimiin xataa haddaynan ahaanin laakiin muslimiintu ay ka taliyaan oo ay xukumaan waa daar islaam imaamka la yidhaha raafici oo aad taqaanaano shaaficigaah wuxuu leeyahay laysa min shardi daari lislaami an yakuuna fiiha muslimuuna bal yakfii kownaha biyaddi limaami shardi maahan inay daarta islaamkaahu ahaato yacni in ay dadka ku noolo ay muslimiina wada ahaadaan waxay noqon kartaa daar imaamka muslimiintaahu ama xaakimka muslimiinta uu gacanta ku dhigay oo suldadii muslimiintu ay ka taliso shardigaas koowaad waxaa la yidhaahdaa waa daar islaam meeshaas waa ka muuqataa fatxulcasiiska ayuu hadalkaas imaamka leha raafici ku leeyahay haddaba hadalkaas uu imaamka leha raafici sheegay magaaladaas ama dhulkaas muslimkaa waxaa loogu xukumay inay diyaaru islaam tahay macnaha bisabab inay dadka muslimiinta gacantooda ku jirto shardiga labaadna imaamka la yidhaahdo ibnu xasamna wuxuu leeyahay waddaaru inamaa tunsabu lilghaalibi waalxaakimi fiiha waalmaaliki laha daarta waxaa loo nisbeeyaa hadalkaasna muxallaha ayuu ku leeyahay mujalladka saddexiyo tobnaad boqol iyo afartan masaladaas si fiican walaalayaalow maskaxda loogu furo maxaa yeelay dadka jamaacaadka tafaruqa keenay tafaruqoodu maanta wuxuu ku dhisan yahay inaysan dowla islaamiyana jirin waxa dhulkan muslimiintaahuna daar islaam inaynan ka jirin taas ayay ku salaysan tahay taas ayaa waxay keentay marka anugu inaan taabto jaanibka ah maadaama tafaruqii aan ka hadlaayo horta dowla islaamiya ma joogtaa jamaaca islaamiyadii sharcigu sheegayse oo u amray macnaha rasuulku salawatu ullahi wasalamu aleyh in la laazimo maqaa'imad ba waa masaladaas marka masalada aan doonayna inaan u tacarudno marka imaamka la yidhaha ibnu xasamna waa sida hadalkii uu sheegay raafici laftiisii ayuu akidaa oo wuxuu leeyahay wadaaru inamaa tunsabu lilghaalibi waalxaakimi fiiha waalmaaliki laha ninka ka taliya daarta haddii uu xukumo nin gaaluhu oo dadka gaaladahu ay dhulkaas muslimiintaas ay dareen oo iyagu ay ka taliyaan dee diyaartaas daar islaam way ka baxday haddii laakiin gacanta dadka muslimiinta ay ku jirto waxa weeyaan waa daar islaamiya waan u soo soconnaa shardiga labaaduna wuxuu yahay inay shacaa'irtii islaamku ay ka muuqato sida aadaanka iyo salaaddii iyo kayrkeedba shardigaas labaadna waa imaamka la yidhaahdo abubakar alismaaciiliya isagoo muctaqadka ahlu sunnaha taqriirinaya wuxuu yidhi wayarawna yani ahlu sunna addaara daara islaamin laa daara kufrin kama ra'atu lmuctazila maadaama anidaau bisalaati waliqaamati biha daahiratayni wa ahluhaa mumakaniina minha aaminiin waxay ahlu sunnuhu u arkaan inay daartu tahay daar islaamah maadaama ay shacaa'irtii islaamku aadaankii iyo aqimaadii iyo shacaa'irtii muslimiinku ay qaa'imad ka tahay waa daar islaam soo ma aragtid halkaas waxaan ka qaadanaa marka labadaas shardi markay ishelaan ama shardiga kale oo xataa waddanka shacaa'irta islaamku haddaynan ka taagnayn laakiin dadka muslimiinta oo ay ka taliyaan dad mucaahadiina ahludimaa ay ahaadaan xataa waa loo nisbeeyaa dadka muslimiinta ah imaamka la yidhahdo shawkani wuxuu leeyahay alictibaaru biduhuuri اlkalima fain kanat alawaamiru wاnnawaahi fi اdaari liahli اlislaami bxayثu laa yastadiicu man fiiha min alkufaari an yatadaahara bikufrihi ila likownihi maaduunan lahu bidalika min ahli اlislaami fahadihi daaru islaamin haddii ictibaarku waxa weeye uu leeyahay duhuurka kelimadda bimacnaa waxay isugu soo laabade laabanee inay dadka muslimiintaah ka taliyaan dhulka oo ay haystaan iyagu haddii kelimaddii dadka muslimiinta ahaa iyo awaamirtoodii iyo nawaahidoodii daarta ay dadka muslimiintaahu ay iska leeyihiin bxayثu laa ystadiicu man fiiha min alkufaari an yatadaahara bikufrihi ila likownihi ma'duunan lahu bidalika min ahli اlislaami fahadihi daaru islaamin haddii dadka muslimiintahu inay u idmaan mooyaane uunan isagu gaalkaasu asagu shacaa'irtiisa iyo duquustiisa iyo waxyaabihiisa uunan muujin karin waxa weeyaan waxaa daartaasu waa daaru islaam walaa yaduru khisaalu اlkufriyati fiiha لأنها لم تظهر بقوة الكفار ولا بصولتهم كما هو مشاهد في أهل الذمة من اليهود والنصارى والمعاهدين الساكنين في المدائن الإسلامية haddii ma dhibaysu leeyahay daartaas muslimiinta in ay khisaalka kufrigaah ka muuqdaan kabaa'irtu inay ka muuqdaan xataa ma dhibayso dadka macnaha daartaas oo islaamnimadii ka qaadi mayso ama inay joogaan dad gaalaah oo nasaaro leh iyo dad mucaahadiinu inay joogaan oo ay ka muuqdaan ma dhibayso waidaa kaana alamru bilcagsi faddaaru bilcagsi haddii aynan dadka muslimiinta ahu meesha ka talinin ee dad gaalahu ay ka taliyaan shacaa'irtii aan lagu muujin karin daartu daar islaam maahan hadalkaas waa hadalka a'immadu aad aragteen hadalkaas waxaan ka qaadanaynaa walaalayaal diyaarta muslimiinta oo maanta aan naqaano sida masar iyo jazaa'ir iyo urdun iyo buldaan alkhaliij iyo yacni inta aad buldaan muslimiinta taqaanaan waxa weeyaan waa diyaar islaam diyaar kufri maaha duwalkaas iyaga ah oo ka jira halkaas oo ay ka taliyaan xukaamtaasu ayaa waxay noqonaysaa in lagu addeeco jamaacada la sheegaya oo xaakimka meeshaas dowladdaas ka taliya in lagu addeeco wixii daacadda ilaahaya wixii macsiyana lagu khilaafo shucuubta muslimiinta ee ku hoos nool xaakimkaas ayaa lagu magacaabaa jamaacadda muslimiinta maxaa yeelay imaamka la yidhaahdo sheekh alcalaama alimaam alalbani ayaa wuxuu leeyahy ina bilaad alislaami laysat kama kaanat min qablu dhulka muslimiintahu sidii hore u ahaan jira maahan walaakinaha calaa kulli xaalin laysat bilaada kufrin bal hiya bilaadun islaamiya macnaha buldaanta muslimiintu ay iska leeyihiin waa buldaan islaamiya waana diyaar muslimiin diyaar gaala ma ahan diyaar gaala ay leedahay ma ahan sida dadka muctiqadaadka hadda jamacaadku maanta joogaa oo ama diriro ama keyrkoodba ay aaminsan yihiin hadalkii imaamka la yidhaha albani oo la caasiray iyo culummada waaweyn oo maanta joogtaahuba ay u yaqaaniin inay dhulkaanu dhul diyaar muslimiina inay yihiin laakiin dad badanoo hadda aad taqaanaanu ma aaminsana muctaqadkaas ma aaminsana inay diyaar islaam dhulka muslimiinta ay ka taliyaanu ay yihiin waxay yidhaahdaan marka culummadu asalku walaalayaal wuxuu ahaa inay xaakimka muslimka aho ama imaamka muslimiintu inuu mid ahaado laakiin sidii aan sheegnaba tawasucii buldaanta muslimiintu ay tawasuceen iyo iyo macnaha iyo beled walba oo samaystay xaakim iyo waali iyo amiir ayaa waxay noqotay oo culammada iyo fuqahadu ay leeyihiin xaakim walba ama macnaha amiir walba ahu waxa uu yeelanaa wixii khaliifaha muslimiinta ahu ama xaakimka muslimka ahu uu lahaan jiray oo daacad ahaa in xaq lagu adeecaa inaan baadilna lagu adeecin laakiin aan lagu bixin oo aan jamacada muslimiinta tafaruq lagu samaynin taas ayay leeyihiin marka la yidhaahdo sanadkii miaal ahaan duwalka muslimiinta tawasucoodu wuxuu bilowday ii ilaa markii hijrigu uu ahaa dadka muslimiinta waxaa soo martay lix dowladood balfirsada waa waqti mutaqadim ah ilaa markuu hijrigu ahaa lix dowladood ayay dadka muslimiinta soo martay oo ay lahaayeen markii sanadku hijrigu uu ahaa sideed boqol iyo saddexdii hijrigu markuu ahaa labaatan iyo labo ayay gaareen labaatan iyo labo dowladood ayay gaareen oo aan war iska haynin maxaa yeele dhulka muslimiintu wuu waasicay warna iskama hayaan dadkaas oo dhan taas ayaa keenta marka inay culammadu yidhaahdaan waana masale kaloo gaarkeeda looga hadlo inay maadaama tacadud badan uu yimid dhulkii muslimiintahuna uu waasicay in xaakim walba uu yeelanaayo wixii xaakimka muslimka ah uu iska lahaa halka nin oo keligiisoo amiirka waaxidka muslimiintu wixii uu lahaa ayay yeelanayaan qolo walba markii ay aqsaam noqdaan dadka muslimiinta oo ay qaybsamaan arrintaas marka aad u jeedaan xaakimkaas muslimkaa iyo jamaacada muslimiintaah ku hoos nool ayaa walaalayaal jamaacada muslimiinta ah in la khilaafo ama lagu baxo ama jamaacaad lagu dul asaasaahona waa xaaraan arrintaas waa in xoog loo fahmaa jamaacada muslimiintaahu ma ahan xayn wadaada oo meel isku aruursatay ee waa dadkaas mujtamacaas muslimkaa oo maanta halkaas hadda magaaladaas aan joogno oo kale oo iskale shuyuuqa cashaa'irtiisa iskale odayaal dhaqameedkooda leh oo fusaaqdooda leh suraaqdu jamacada muslimiinta ay ku jiraan tuugada ayaa ku jirta jamacada muslimiinta ah fusaaqdoo dhan ayaa ku jirta culammadaa ku jirta jamaaco muslimiina haddaad maqashaan oo keligeed in gaara budo gaara isu tuntay oo keligood in wadaaddo kaliya isu taqaana waa jamaaca mubtadaca arrintaas waa inaad fahamtaan jamaacada muslimiintaah weligeed waxay ahayd mujtamacaas muslimka oo ikhyaartiisa leh oo culummadiisa iska leh oo tuugadiisa leh oo zunaadiisa leh wax walba isagoo wata mujtamacaasa la isku yilaha jamacatu muslimiin budadii gaar isu tunta ee dhinac u baxdaahu waa jamaaca mubtadaca arrintaas xoog ha loo fahmo walaalayaalow waa arrin daruuriya markii aan u soo laabto jamaacaadka maanta jira ee diidan jamaacaadka macnaha jamaacada muslimiinta ku baxa oo diidan miaal ahaan ragga xarakiyiinta la yidhaahda ah ama jamaacaadka hadda jamaacaadka islaamiga lagu magacaabo xarakiyiinna waa lagu magacaabaa walilmacluuma kelimadda la yidhaha xaraka asalkeedu xagee ka timid alxaraka asalkeeda waxaa ikhtiraacay oo la yimid sayid qudbi waxaana arrintaas sheegaya ninka la yidhaahdo cali axmed alcashmaawi oo mustashaariintii shanta ahaa oo sayid qudbi la taliyayaalkii sayid qudbi oo shantaha ka tirsanaa kitaab uu leeyahay taqriiban boqol iyo afartan safxa ku dhaca oo la yidhaahdo ataariikh asiri lilikhwaan almuslimiin taariikhdii sirteeheed ee ikhwaanulmuslimiinku iska lahaa ayuu wuxuu ku sheegaa boqol iyo labaatan iyo labada miya safxada ah ayuu wuxuu ku sheegaa wuxuu leeyahay kelimadda la yidhaha alxaraka ninkii koowaad oo na bara oo noola yimaada sayid qudbiyu ahaa uu leeyahy waan fahmi weyne in la fahmo ayay noqotay alxaraka waxaa la yidhaahdaa waa majmuuca mutaxarika mutakhafiya u fiirso canlacyun oo raadinaysa dowlad islaamiya oo dowladda maantaas jirta diidan duwalkaas iyaga ah oo qaa'imka waa diidan yihiin way ka soo horjeedaan xarakaadku marka macnahaas ayuu xarakadu macnahaasay leedahay alxaraka waa majmuuca waxa weeyaan fiqhulxaraka ayuu oran jiray sayid qudbi wuxuu leeyahay fiqhulxaraka noola yimid marxalada intiqaaliga ayuu noola yimid oo xarakadu ay iska leedahay maa macna alxaraka xarakadu waxa weeyaan waa majmuuca min ashabaab ama majmuuca ama daa'ifa mucayana oo is aruursatay oo tataxarak khufyatan ufiirso tatataxaraku khufyatan wa tabxaثu can adowla alislaamiya sida aan soo sheegnana dowlad duwalka islaamiga ah way taagan yihiin oo way jiraan in lagu baxana culammada maanta aad taqaanaan oo mucaasiriintaah oo kulligood way diideen dowlad islaamigu marka la yidhaahdo ma jirto waxaa ka laasimaaya awalan waa in duwalkaas muslimiinta oo dhan inay yihiin duwalkoodu iyo diyaartoodu inay diyaaru kufrin yihiin waa arrinta koowaad inaad fahantaan loo baahan yahay haddii la yidhahdo dowlad islaamigu ma jirto ilaa wilaayaad yaryar oo ay rag samaysteen mooyaane duwal islaamigu ma jiraan ilaa inteenna is aruursata meesha aan degno mooyaane haddii la yidhaahdo macnaheedu waxa weeyaan wayna waadixyaanba dowla islaamiya ma jirta yidhahdaan nimankan xarakiyiintaahu waxay u istaageen oo ay diidan yihiin in ay yidhaahdaan dowla islaamiya ayaan soo celinaynaa waana jamaacaadka ama rag dirira ha lahaadeen oo furmaha ku jira ama rag iyagu doonaaya inay ku gaaraan dowladdii iyo kursigii intikhaabaad doorasho waxa la yidhaahdo ama mudaharaad hadday rabaan ha ku gaareen intaas oo xarakaada waranlaydooda iyo wadaadkooda aan diriirin kulli waxaa jamciyaah waxa weeyaan waa hal macne waa inaysan dowlad islaamiyu jirin oo dowlad la raadiyo war warkaas warka fahmi kara sooma walaalayaal dowlad islaamiyu ma jirtee waa dowlad in la raadiyaa marka duwalka muslimiintahuna sidii aan sheegnay waa duwal xaakimka ka taaganu dabcan xukaamta ka taaganu waa islaamka iyagu ay haystaano waa islaamka annagu aan haysanno nafs ilmacnaa waxaan astaahilnaa annagu annagu ma astaahilno inuu abubakar iyo cumar iyo ay noo taliyaan walaa xajaaj ibnu yuusuf maadaama islaamkeennu daciif uu yahay ragga noo talinayaahu waa ina iyaguna islaamkoodu daciif ahaada waana isku fil baannaha isku jaan baannaha isku waqti ayaannaha inta islaamka aan ka haysanno iyo intay ka haystaano way isku dhowdhow yihiin xikmadda ilaahayna subxaanahu wa tacaala annagu markaan dalama nahay in daalim ilaahay noo dhiibo markaan fiican nahana inuu ilaahay nin fiican noo dhiibo haadii xikmatullaahi jala jalaaluh xikmadda ilaahayna way anfine in uu dad khiyaara ugu dhiibo ashraar bal walaalayaal fiiriya duwalka khaliijka ilaahay xaakim ugamuunan dhiginin qadaafi ugama dhigin xusni mubaaragna ugama dhigin maadaama dad ka la difan ay yihiin dad ka la difana ilaahay u dhiibo bal u fiirsada bilaadulxaramayn maadaama ay kitaabka iyo sunnada iyo shareecada ay uga dhowdahay in badan dad iyagii uga sii dhow ayaa alla u sii dhiibay qoladii jabaabiraa iyaguna oo shucuubta dhibka badan leh xaakim dhib badan baa ilahay u sii dhiibaa waa sidaas xikmadda ilahay baa keenaysa hadal dheer uu imaamka dheer ibnuqayim ku leeyahay masaladaas hadal dheer ayuu ku leeyahay marka waxaad ogaataa haddii aad u haysato adigu inay dhulka muslimiinta dadka ka taliyaa ay yihiin dad xun dad xun bay u taliyaan hadda dad awliya uma taliyaan haddii dad fiican ay yihiin dadka ay u taliyaanuna dee iyagu ma suuragal ahaanba xikmadda ilaahayna way anfine dad fiican ilaahay inuu u dhiibo ninka la yidhaha zaynulcaabidiin iyo qadaafi iyo inuu ilaahay u dhiibo maba suuragal ahna soo hadal waadixa ma hadalkaas haddaba walaalayaal dadkaas muslimiinta ah iyo diyaartaas muslimiinta ah iyo mujtamacaadkaas muslimiinta ah shardiga labada cafkan waan idinka dhaafe in macnaha marka la yidhahdo dowla islaamiya ma jirto marka la yidhaahdo waxaa ka laasimayaan nidhi oo ay weliba sareexiyaan iyagu in aysan lixdan dowladood weeyaan duwalka muslimiintu maanta ka taliyaa lixdankaas dowladood oo muslimiintaah inay yihiin duwal kufri diyaar kufrina inay yihiin hadalka imaamka leer albani iyo keyrkiisna hadda waan soo sheegnay oo inay dhulkan muslimiinta ay yihiin diyaarulmuslimiin inay diyaar islaamiya yihiinna waan soo sheegnay arrinta labaadoo ka imaanaysa waxay tahay waa khuruuj calaa jamacati almuslimiin owdaantaas muslimiinta mujtamacaadka ku nool oo dhan in lagu baxo oo gaar la ysaga buuso oo budo gaar u tuman la ysaga dhigo taas baa ka imaanaysa wayna dhacday marka ma bannaana hadda waxaad garanaysaan jamaacaad annaga dhulkan hadda aan degannahay oo kale jamaacaad ayaa ka soo baxay rag dirira iyo rag aan diriirinba dagaallo badan baa la soo maray waa lagu keeni waayey xukunkii la doonaayey xabad waxa la yidhaahdo markii xabaddii lagu keeni waayey labaa loo qaybsamay oo rag daalay laakiin mabdai weli u taagan ragga daalay haddii ay mabdai haddii ay ka bari noqdeen jamaacada magaceeday kansari lahaayeen annagu waan wax jamaca leeraa ma ahin mujtamaca muslimiintaan ka midna budo gaar u tumanna ma ahin waa inay saas iclaamiyaan waa ragga daalay haddii ay tahay laakiin ragga diriraahu ayagu mabdaoodii waa aaminsan yihiin sidiina u diriraan markii labada qolo laysu eegana qolada dirirta ayaa wixii la isku ogaa iyagaa haysta wixii la isku ogaa oo lagu ballamay raggaas baa haysta laakiin ragga kale ballantii ayagaa ka baxay gaar weli welina way taagan yihiin oo mujtamacii muslimiintaha kuma biirin fii nafsi alwaqti mabdi'ina way u taagan yihiin mujtamaciina si rasmi uguma biirin oo maysan iclaamin inay jamaacadii kansaleen jamaaco gaar ah oo hadda la yidhaahdo in hadda annagu jamaaco gaar oo u tuman ma ahin mujtamacaas muslimiintaan ka midna mujtamacaas muslimiinta ayaan ka midna laakiin ninkii asagu magac gaara la baxa magac gaara la baxaahu waxa uu u taagan yahay waa dan gaar ah haddii uu soo daaloo dagaalla galay dee waa inuu iclaanayaa inuu mabdii uu ku qaldamay uuna ka toobad keenay mujtamaciisana inuu ka mid yahay magacaas jamaca wax la yidhahdona inaydan jirin haddii kale ninka raggaahoo iska shaqaysanaaya isagoo mabdi'iisii aaminsan oo wixii la isku ogaa macnaha weli ku shaqaynaya ha ku biiro hada huwa alasal hada huwa alasal marka xadiidkii xudayfa radia allahu canhu ardaahu oo rasuulku sala allahu aleyh wasalam ukaashan hadda uu sheegay aadna wada garanaysaan oo uu ku lahaa rasuulku sal lla alay slam ilzam jamaacata almuslimiina wa imaamihim taas ayaa waxay ayuu nas ku tahay in aan jamaaca dadka jamaaco lagu dhex samayn karin mujtamaca muslimkaa haddii mujtamaca muslimka ah xaakim uu leeyahay nas ayay xadiidka xudayfa ku tahay in aan jamaaco kale lagu garab samayn karin inaan jamaaco kale lagu garab samayn karin dowladdii miaal ahaan way dhacday duwal hadda waxaa jira muslima waxa weeyaan xaakimkii fitan baa lagu kiciyey waa dhacay iyadoo xataa xaakimkii uunan jooginin uma bannaana daa'ifo mucayanahu inay gaar intay isu aruursato ay tidhaahdo dowladdii baan istaajinaynaa maxaa yeelay waa mid uu rasuulku salawaatu ullahi wasalaamu calayh ku leeyahay ictazil tilka alfiraqa kullaha ka fogaaw xaakim hadduunan jirinin na ma bannaana in jamaaco la sameeyaa haddii uu jirana haddamaba bannaana labadaba ma bannaana marka uu xaakimkii uunan jirinin oo dowladdii ay dhacday oo wax ka taliyaah waddankii aynan jirinin maxaa loo diidan yahay inay qolo gaaru iskooda isu aruursato oo ay tidhahdo dowladdii baan keenaynaa annagu oo ay xabad qaadato maxaa yeele furqada lagu jiroo la doonaya in laga baxon bay kordhinaysaa cibrana ku qaata wixii soomaaliya soo maray wuxuu soomaaliya soo maray markii dowladdii ay dhacday soomaaliga ka jirtay rag baa is aruuriyo yidha dowladdiiaan soo celinaynaa dhibkii unbayna sii kordhiyeen waana dhibkii wax la maalaya maanta soo maaha mirhiya la gurana hadda oo ilaa hadda lagu gubtay haddaba haddii uu xaakimku taagan yahana ma bannaana jamaaca in la sameeyaa oo binasi xadiidi xudayfa haddii uunan jirinna oo xaakimkii uu dhacayna ma bannaana in jamaaco gaara haddana la sameeya oo la odhanaya maslaxada maqan ayaa lagu soo celinaa maslaxada maqan waxaa ku soo celin kara dadka ahlulxalli walcaqdiga shuyuuqul cashaa'irka dadka waxgaradka ciidamadii raggi ka joogay waxgaradka guudoo isu yimaada oo maslaxadooda ka tashta laakiin qolo gaar isu aruursata oo iyagu wadaadaan nahay oo annaga kaliyaha islaam oo ama islaami la baxa jamaaco islaamiya la baxda oo inta kale magaala haddaad hadduu islaami tahay yeesh macnaa anuu islaamiyan jamaaca islaamiyan ah marka ma bannaana labadaba nas ayay ku tahay inaynan bannaanayn marka walaalayaal arrintaas xoog ha loo ogaado hana la yska ilaaliyo in jamaacaadka noocaasa ama ragga waranka sita oo furunta wata lagu qaldamo ama in lagu qaldamo ragga weli odhanaaya waxaan nahay jamaaco furqadii ayay asaas ka yihiin furqadii lagu soo gubtay midhaheediina la arkay ayay ilaa iyo hadda sii haystaan oo waxaan nahay jamaaca dacwiya walaalo jamaaca dacawi haddii aad tahay magacan kansal jamaaca dacawiya xataa inay jamaaco gaar magac u samaysataa oo aysan macnaha waa inay waa mamnuuc iyada lafteedu jamaaco dacawiya haddii aad tahay tandiimka dacwada iyo umuuraheeda iyo waa la samayn karaa laakiin in xarakadii sideeda ay usii jirto oo ay qaa'im u ahaato waa munkar waana tamaadi fi lbaatil arrintaas xoog ha la ysaga ilaaliyo walaalayaalow waxaa kaloo la odhan karaa tafaruqa ayay qayb ka tahay in loo tacasubo ama madraso mucayana ama sheekh mucayana tafaruqa madmuumka ayay ka tarsanta waxyaabaha saaxada guba ayayna ka mid taha arrintaas madraso mucayana sheekh baa madraso haysta sheekh kale isku dhaceen dhallinyaradii sheekhaas la joogtay waxay mafhuumkii manhajka salafiga u qaateen inuu yahay sheekhan iyo xertiisa wax allaala wixii hertaas iyo sheekhaas khilaafa manhajkii salafiga way ka baxsan yihiin sheekhaas xukunka uu rido waa in lagu raacaa hada munkar waaye hada asaasu tafaruq mahmaa qofkaas u nasab sheegto manhajka salafiga ah waa munkar waxa uu ku jira waana tafaruqii madmuumka ahaa ibnu taymiyana wuu sheegaa tacasubka bayn almadaaris iyo bayn macnaha mashaaikhda dhexdooda ah inuu yahay min alfitan ha la iska ilaaliyo madrase mucayana inuu qof inta sheekhaas madrasada haysta inuu inta u tacasubo uu yidhaahdo maya sheekheenna ayaa mafhuumkii ku kooban yahay afka yuuna ka dhihin hadduu doono laakiin waa taqliid madmuum aha arrintaasuna sheekh mucayanah oo kale in ama dadka lagu imtixaamo ama la yidhaahdo waxa weeyaan sheekhaan kaliya weeyaan xukunka u rida waa in lagu raacaa oo asaga unbaa laga dambaynaa iyaduna waa munkar kale waana tafaruqa madmuumka ayay qayb ka tahay qof macnaha looga dambaynaayo manhajka oo gaar ah oo bicaynihi ma jiro waa mafhuumkii manhajka ahlu sunnaha ah oo jamaacadii kale weeyaan marka aan ka hadlayno tan waxay ahayd jamacat alabdaan ayay ahayd midday yidhaahdaan oo dadka mujtamaca muslimiinta ishaysigiisa tanna waa mujtamaca oo muctaqadka ahlu sunnaha ah jamaacadan dambe waan tilmaamaynaa jamaacada dambe inuu markaa uu u haysta ninku mafhuumkeedii inuu sheekhan ku kooban tahay ama madrasadan mucayanka ay ku kooban tahay haadihi aydan min almunkaraat waana min alfitan miraheediina ayadana waxbaa laga arka walaalayaal ha la iska ilaaliyo in madaarista ummadda lagu imtixaamo iyo la raaco ummaddana lagu imtixaamo qalbigu waasaxa u noqdo dadka ahlu sunnaha ninkii bidca iyo usuushii ahlu bidca ku dhaca waa in iskiisa loo waajihaa manhajka ahlu sunnuhuna qof liis laguma galo iyo daftar iyo bug laysku qoro laguma galo qofku dhaqankiisa ayuu ku galaa khilaafkiisa ayuuna uga baxaa ee hebelaa kaa saarana kuma baxo hebel baa ku soo geliyana kuma baxo aqra ibnu xaabis ayaa rasuulka u yimid waxbuu weydiistay rasuulku malaha ma ku cudur daartay markaasuu yidhi ina madxii zaynun wa dammi shaynun markaasuu yidhi daaka allah anuu ninkaan ammaanaa wuxuu yidhi wuu ammaanan yahay ninkaan macnaha caayaahuna wuu caayan yahay oo ceeb uma laabna kaas waa ilaahay yidhi adiga maahan shaqo yeelo haddii shaqa kaa dhacdo hada macnaha nin marka madxigiisuna uu madxi yahay damigiisuna uu dami yahay ma jiro mafaahiimta noocaasa waa in dhallinyaradu iska saaraan iyadana madaarista iyo mafaahiimta noocaasoo tashadudka ahuna iyo dadka oo calaa duul mufaasalo iyo tahaajur lagu sameeya ahuna waa min altafaruq waana min alfitan taamni badan dadka ha loo sameeyo hana loo dhimriyo dadka ummaddana ha loo dhimriyo asal allah subxaana wa tacaala an ysturna bsitrhi wan yarfaca albala can alislaam wlmuslimiin subxanak allahuma bxamdika ashhadu an laa ilaha illa anta astaqfiruka watubu ilayk
ayoha alikhwatu alakhawaat intaynu ku kulmayno muxaadaro cilmiyeed oo sidaan oo kale ah waxaan idinkaga tegaynaa bixifdi illahi tacaala wa ricaayatih maca taxayaati ikhwanikum fi manhaji online wa akhir dacwaana an alxamdu lilahi rabi اlcaalamiin w sala allah wslama cla nabiyina muxamed